أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أما بعد تفsير sورة الjاثية casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa suuraة الjاثية aayadda ugu horeyso suuraة الjاثية waa suura makiya oo qur-aankii qabla الهiجرa soo degay ayay ka mid ahayd min ali xamiimna way ka mid tahay allah subxaanahu watacaala wuxuu ku bilaabay suuradda bismi illaahi اraxmaani اraxiimi xaamiim tanziilulkitaabi kitaabka dejintiisa soo daadejintiisa min allaahi alle xaggiisay ka ahaatay allihii alcasiizi addoommadiisa ka adkaa alxakiimi ee xikmadda badnaa ee falsamaa ina fi samaawaati samaawaat ciraryaalo dhexdooda waalardi dhulka dhexdiisa la-aayaatin ayaa ku sugan aayaad daallaatin tusaayo calaa waxdaaniyati illaahi tacaala lilmu'miniina mu'miniinta ayay aayaad ugu sugan tahay wa fii khalqikum idinka abuuritaankiina dhexdiisa iyo wamaa waxa yabuhu ou faafinayo alleh min daa oo dhulka korkiisa ou ku faafinayo ku faafsan min daabatin iyo wamaa waxa yabuhu faafayo min daabatin oo daabad ah wax dhulka ku kutubaya ah aayaatun ayaa ah aayaad liqowmin qolo ayay aayaad u yihiin qolada oo yuuqinuuna wax yaqiininayaan qolo wax yaqiininaya ayay aayaad waxdaaniyada alle ay ku gartaan ay u tahay wakhtilaafi lleyli habeenka iyo wanahaari iyo maalinka isweydaarkooda oo midkanna uu iftiin la imaanayo midkanna uu mugdi la imaanayo iyo wamaa wixii anzala allaahu alla uu soo dejiyey min assamaa'i samada xaggeeda uu ka soo dejiyey min risqin xaal uu yahay risqi waa biyihii roobka fa axyaa uu nooleeyey bihi biyahaa sababkooda ama risqigaa sababkiisa al arda dhulkii ayuu ku nooleeyey bacda mowtihaa dhimashadeeda ka gadaale wa tasriifi riyaaxi wa fii tasriifi riyaaxi dabaylaha isgedgedintooda oo mid ay qabowdahay mid kulushahay mid ay waqooyi ka imaanayso mid ay ka imaanayso koofur mid ay nasri iyo gargaar wadato mid ay halaag wadato mid roob ay wado mid ay markaa yacnii ay qaadayso waxyaabaha geedaha bacriminta u ah ay xambaarayso ay qaadayso aayaatun ayaa taasina aayaad ayaa dhexdooda ku sugan liqowmin qolo ayayayay u yihiin yacqiluuna wax garanayaan wuxuu allah subxaanahu watacaala uu suuradda ku bilaabay waxyaabo badan oo waxdaaniyadiisa lagu garanayo oo qaar caalamkan naga sarreeya ah qaar caalamkan aan ku kor dhulkan aan ku kor noolnahay ah waxyaabaha qaar ay noole yihiin oy nool yihiin qaarna aysan noolayn intaba mid kastaana uu tusayo waxdaaniyada rabbi subxaanahu watacaala dadka ka faa-iideysanayana waxaa lagu tilmaamay lilmu'miniina markii hore liqowmin yuuqinuuna aayadda kale ay leedahay midda saddexaadna liqowmin yacqiluun intana midba midda ka dambaysa waa kasii xeel dheer tahay lilmu'miniina caam weeyaan haddana tii dambe waxaa layidhi liqowmin yuuqinuuna dad aada wax u yaqiininaya midii saddexaadna caqli dad u saaxiiba wax ku garanaya tanziil bismi illaahi raxmaani raxiimi xaamiim tanziilu lkitaabi kitaabka soo dejintiisa min allaahi alla xaggiisa ayuu ka ahaaday allihii alcasiizi addoommadiisa ka adkaa allihii alxakiimi ee falsamaa ina fi samaawaati samaawaat dhexdooda waxaa ku sugan waalardi dhulka dhexdiisa waxaa ku sugan la-aayaatin baa ah waxaa bannaan marka in wax lasoo qadaro oo la yidhaha ina fi samaawaati ay fii khalqi samaawaati samaawaadka abuurid abuuristeeda dhulka abuuristiisa aayaad baa ku sugan waxaa kaloo bannaan in layska daayo waxba aan lasoo qadarin oo la yidhaah cirkan iyo dhulkanba aayaad calaamaad tusaya waxdaaniyada allah ku sugan marka waxdaaniyada alla siday ugu sugan tahay calaamaadka ay ugu calaamaadka waxdaaniyada tusayo sida ay ugu sugan tahayna marka la yidhaha ina fi samaawaati oon waxba lasoo qadarin abuuristooda iyo waxaa soo gelayo iyo sida kaleba yacnii abuuristooda la abuuray iyo waxyaabaha kale ee markaa yacnii ku xeeran intaba waa soo gelayaan haddii lasoo qadaro ina fi fi samaawaati ay fii khalqi samaawaatiina waa abuurista bis la-aayaatin baa ku sugan lilmu'miniina mu'miniinta ayay ugu sugan tahay wa fii khalqikum idinka abuuristiina bani aadamkii haddaad tihiin iyo wamaa waxa yabuhu yacni alla uu faafinayo oo min daabatin wax dhulka korkiisa ku soconaya ah kaana aayaatun baa dhexdiisa ku sugan aayaad iyo calaamaad waxdaaniyada alla tusayo liqowmin qolo ayay ugu sugan tahay yuuqinuuna wax yaqiininayaan ayb bani aadamku hab abuurkiisa siduu u abuuran yahay dhulkan xayawaanka socdo mid waa xamaaranayaa mid afar lugood buu ku socdaa mid laba ayuu ku socdaa waa anwaac marka saa u kala duwan ayb waxaa ku sugan aayaad waxdaaniyada alle lagu garto liqowmin yuuqinuun ay ugu sugan tahay wakhtilaafi leyli habeenka isdhaafdhaafkiisa dhexdiisa wa fi ikhtilaafi lleyli waa calaa madhab marka waxaan ku soconnaa kuufiyiin ayb oo markaa yacni wa fii khalqi kumta in marka laysaga sii wado lagu cadfo wakhtilaafi lleyli habeenka iyo wanahaari iyo maalinka isweydaarkooda iskhilaafkooda siday isu khilaafayaanna waxay tahay mugdiga iyo iftiinka saacadaha ay kala qaayeelanayaan iyo waxyaabaha marka habeenkii ula gaarka yahay ee uu uga duwan yahay maalinkii dhan ayaa soo gelaya iyo wamaa wixii anzala allahu alla uu soo dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda uu kasoo dejiyey min risqin xaal uu risqi yahay ee risqiga samada toos loogama soo dejiyo oo dhulku ka baxaa waxa la cunayo laakiin sabab waxaa u ah biyaha roobka dhibicda kor ka imaanayso marka waxaa weeyaan marka waa min itlaaqi lmusababi wa iraadati sababi majaaz mursalaa ku jira marka sabab ayaa waxaa la itlaaqay musababka shaygii sababta loo ahaa shayga sababta loo yahayna waa risqiga isagaa la itlaaqay laakiin maxaa laga rabaa sababtii baa loo jeedaa oo risqigani sababtii uu ku imaanayay biyaha ayaa samada xaggeeda laga soo dejiyaa oo xaggaa ka timaado ayb fa axyaa wou nooleeyey bihi ilaahay yacni kaa sababkiisa risqiga yacni roobkaa samada xaggeeda ka imaanaya sababkiisa al arda dhulkiibuu ku nooleeyey dhulkii dhintay bacda mowtihaa dhimashadeeda ka gadaale markay abaareysatay wa tasriifi riyaaxi wa fii tasriifi riyaaxi dabaylaha isgedgedintooda isgedgedinta marba meelay u socdaan xillina koofur bay dabaysha u socotaa xillina waqooyi bay u soconaysaa xilli waa qabowdahay neecaw bay leedahay xilli waa kulushahay waa hanfi oo markaa yacni iyo noh ayay wadataa waxaasoo dhan marka waa dabaylihii isgedgedintoodii waa dabayl nasri bay wadataayo ambiyadii baa loogu gargaaray mid halaag bay wadataa oo dad baaba lagu halaagay nabiga waa ka yidhi nusirtu bisabaa wa uhlikat caadun bidabuur aniga dabaysha sabaa la yidhaah baa la iigu gargaaray reer caadna dabuur ayaa lagu halaagay buu yidhi ujeeddada ay dabaysha u socotana waa kala duwan tahay mar roobka roobkay kaxaynaysaa oy wadaa meesha ilaahay ugu talagalay bay la ayay geynaysaa marna talqiix ayay sameynaysaayo intay geedka dalcigiisa ka qaado waxyaabo markaa ku jiro intay ka qaado oo sidii bool biraha oo kale ah ayay waxay ku sayraysaa oy u kaxaynaysaa geed kale oo afka kala haya mataaciisa markaa ayaa marka waxaa dhacaya marka bacrimin iyo talqiix dabayshaa marka ay ku dhacda wa arsalna ariyaaxa lawaaqixa suurat lxijri baan kusoo marnay intaba marka dabaysha isgedgedinteedii waay aayaatun aayado ayaa ku sugan liqowmin ayay aayado u yihiin yacqiluuna wax garanayaan tilka taadaasi lasoo sheegay aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisa waaye natluu xaal aan akrinayno haa aayaadkaas calayka adiga korkaaga aan ku akrinayno bilxaqi xaq inagoo ku dheehan ama aan xaqiiba kugu akrinayno fa biayi xadiidin sheeka tee ahoo bacdallaahi bacda xadiidillaahi ilaahay hadalkiisa iyo sheekadiisa ka gadaale iyo wa aayaatihi alla aayaadkiisa ka gadaale yo yu'minuuna rumaynayaan waa yaabeen ayb weylun waadi naareed likulli affaakin mid kastoo been badana ah been badano kasta ayuu u sugnaaday ahiimin kaas oo dembi badan yasmacu wou maqlayaa aayaatillaahi alla aayaadkiisii buu dhegaysanayaa uu maqlayaa tutlaa xaal la akrinaayo calayhi dushiisa lagu akrinaayo huma markaa dabadeed yusiru waa madax taagayaa mustakbiran xaal uu yahay mid san taagayo oo markaa yacni wuxuu ku daaima daa'im noqonayaa ou ku madax taagayaa santaag kaana kaan lam yasmachaa kaanahu waaba isaga oo lam yasmac aan maqlinba ha aayaadkii fabashir u bishaareehu kaasi bicadaabin cadaab ugu bishaaree cadaabka oo aliimin mu'limin xanuujinayo wa idaa haddii calima uu ogaado min aayaatinaa aayaadkeenna xaggeeda xaal uu ka ahaaday shay-an uu ogaado wax un uu ka ogaado ittakhada wuxuu ka dhiganayaa haa aayaadkii husuwan jees jees buu ka dhiganayaa ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo muhiinun ihaaneynayo oo daraabayo min waraa'ihim hortooda jahanamu ayaa ah jahanamo jahanamaa hortooda oo ka horeyso walaa yugnii ma deeqaayo canhum iyaga xaggooda ka tari maayo maa wixii kasabuu ay kasbadeen shay-an waxba ka tari maayo xaggooda walaa ma ttakhaduu walaa maa iyo shayna waxba ka tari maayo xaggooda ittakhaduu ay ka samay ay samaysteen min duunillaahi alla sokadiisa owliyaa-a ay ka dhigteen walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo cadiimun weynin badan aayadahanna waxay tilmaamayaan dadku sida ay waxyiga ku yihiin weliba kuwa weliba madaxa adag ee gaalada ah waxyigan aayadahan iska cadcad ee hadday kor ka fiiriyaanna ay arkayaan geesahooda hadday fiiriyaanna ay fahmi karaan dhulka ay ku socdaan iyo naftoodana ay ka garan karaan ayay haddana ka gaaloobayaan tilka taadaa lasoo sheegay ee markaa ishaaradooda waxay ku dhacaysaa samaawaadkii iyo dhulkii iyo dadkii sida loo abuuray waxa dhulka ku socda oo dhan habeenka iyo maalinta isgedgedintooda roobka waxa ku baxayo roobka dabaysha isgedgedinteeda intaadaas dhammaantood ay aayaatullaahi alla aayaadkiisii waay waa wixii alla lagu garanayay waay makhluuqa ay ku garan kareen rabbigood natluu xaal aan akrinayno haa aayaadkaas calayka adiga korkaaga aan ku akrinayno bilxaqi inagoo xaq ku dheehan oo aan baatil marka aanku aan marnaba yacni aan baatil dhee aan gelaynin xaqnimo ayaan kugu akrinaynaa aayaadkaas ee fa biayi xadiidin sheeko tee ahoo bacdallaahi bacda xadiidillaahi saasaa la qadarayaa waana sida mujaahid iyo uu ku wado bacdallaahi bacda kitaabillaahina waa la dhihi karaa ilaahay kitaabkiisa ka gadaale yani ilaahay sheeka fa biayi xadiidin sheekatee oo bacdallaahi bacda xadiidillaahi ilaahay sheekadiisa ile qur-aankan ilaahay waa ku hadlay sheekana midda ugu wanaagsan waayo allahu nazala axsana alxadiidi kitaaban mutashaabihan aan soo marna iyo wa aayaatihi aayaadka alle ka gadaale sheeko tee ahoo ay yu'minuuna rumaynayaan haddayba tan rumayn waayeen maxay rumaynayaan marka bani aadamka hadda haddii hadalka alle ee hadday noqon lahayd balaaqada iyo fasaaxada macaanida ku jirto ila ilaahay cilmigiisau qur-aankan kusoo dejiyey anzalahu bicilmihi marka bani aadamkii marka wax qur-aankan sidan u balaaqada badan u macnaha ballaaran u xigmada badan hadday rumayn waayeen waxa dambo ay rumaynayaan oo lagu qancin karaa maxay tahay saa darteed qofku markuu baatilka dhex galo qur-aankii ma u dhadhamayo qalbigiisa oo madoobaado waxa u dhadhamayaa waxay noqonaysaa markaasi mahmaahooyinka dadku ay ku sheekeeyaan gabayada ay dadka qaarkood ku gabiyaan hawadiisii waxyaabahaas baa u dhadhamayo waxaad arkaysaa marka dadku dhahayo qur-aankii aniga ima karaayo ma i ta'hiirinaya laakiin hebel hadalkiisa aada u ii ta'hiirina waa igelaa buu ku leeyahay marka qof qur-aankii uu geli waayey maxaa kala looga qabaa marka maxaa looga rajo qabaa inuu markaa galo uu ku hanuuno ayb tilka taadaasi aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisi weeyaan natluuhaa xaal aan akrinayno calayka adiga korkaaga bilxaqi inooga ku dheehan aan akrinayno fabiayi xadiidin sheeko tee oo bacdallaahi alla bacda xadiidillaahi ilaahay sheekadiisa ka gadaale iyo wa aayaatihi aayaadkiisa ka gadaale yu'minuuna ay rumaynayaan sheeko tee oo ay rumaynayaan quraada qaarna tu'minuuna ayay markaa ayay qad ayay aqriyeen calaa macnaa qul lahum yaa muxamed waxay ka dhigan tahay marka waxaad ku tiraahdaa fabiayi xadiidin bacdallaahi wa aayaatihi tu'minuuna kisaa-i iyo ayaa akhriyeen iyo xamse iyo ibnu caamir weylun waadi naareed likulli affaakin mid walbo been badano kasta ayuu u sugnaaday athiimin oo dembi badan waayo ninkii qur-aanka aan ku saamoobin ee isaga wax kale ka doonto waa nin been badano ah oo dembi badan kaasi markaa wanaag ma helayo yasmacu wuxuu maqlayaa aayaatillaahi alla aayadihiisiibuu maqlayaa tutlaa iyadoo la akrinayo caleyhi isaga korkiisa lagu akrinayo uma markaa dabadeed yusiru wuu daa-im noqonayaa waa madax taagayaa mustakbiran xaal uu yahay mid isweynaysiinayo san taagayo kaan lam yasmacha kaantaani marka waa iska mukhafafa min athaqiila oo damiiru shani baa loo qadarayaa kaanhu ay kaanahu saasoo kale ayb kaanahu sidii isaga oo lam yasmachaa aanba maqlin aayaadkii alle sidii isagoon maqlin baybala ayay tahay fabashirhu ugu bishaaree bicadaabin cadaab cadaabka oo aliimin mulimin laxwinayo xanuujinayo waidaa hadi marka aayaadkii intuu maqlo haddana inuu kusii socdo isyacni madax adeygiisa koro sidii wax aan lam ownan maqlin oo kale ay u tahay sawaaun calaynaa awacadta am lam takun min alwaaciciin oo kale ay u noqoto qofkaas hada cadaab unbaa marka ma-aalkiisa oo ahaana waidaa haddii calima uu ogaado min aayaatinaa aayaadkeenna xaggeeda uu ka ogaado shay-an wax waa la dhihi karaa inta calima lagu tacallujiyo waxaa kaloo iska bannaan waidaa haddii calima uu ogaado min aayaatinaa aayaadkeenna xaal uu ka mid yahay shay-an wax ayb nakiradii maadaama ay gadaal martay jaariye majruurka soo hormaray taqdiimka musawiq weeyaan oo marka in xaalo laga dhigo u taswiiqinayo u banaynayo ayb baynamaa hadduu jaaru majruurka nakirada ka daba mari lahaa uu noqon lahaa sifo ama nacti ayb marka aayadan alla wuxuu leeyahay waidaa calima haddii uu ogaado min aayaatinaa aayaadkeenna xaggeeda uu ka ogaado shay-an wax ittakhada wuxuu ka dhiganayaa haa aayaadkii husuwan jees jees buu ka dhiganayaa maxaa laga wadaa marka laba tafsiir baa meeshan ku jirta marka tafsiirka koowaad waxa uu yahay bimacnaa waxa weeyaan hadduu aayaadkii wax ka ogaado oo intuu wax baaro mararka qaar ama uu wax dhagaysto oo wax fahmo aayadeenii hadduu wax ka fahmo waaba iska jees jees buuba ka qaadaya waa jees jeesaya macnaha labaadna in laga wado waidaa calima min aayaatina shay-an haddii aayadaheenna wax dood ka furaayo uu ogaado oo aayaadkii marka wax ka doodayo ama dood ka keenayo uu ogaado doodaas buu raacayaa waa jees jeesayaa qisadii marka waxaan u laabanaynaa marka nadr bnu lxaarif ama waxaan ujeedaa ibnu zabacra yiri inakum wamaa tacbuduuna min duuni illahi xasabu jahanama markay soo degtay waa kii yidhi haddaba haddii marka ciise waa la caabuday naarta ayuu gelayaa baad leedahay buu yidhi hadduu ciise naarta gala ilaahyadeennana ha iska galaan marka markaasay quraysh waxay u maleeyeen inuu ninkaa dooda uga adkaadayba nebiga sal ll ly slam marka wax saas oo kalea markay maqlaan waaba iska qaylinayaan ayb walamaa duriba bnu maryama maala idaa qowmuka minhu yasiduun haday marka arkaan wax qur-aanka shubha yar ku furaayo waa la qaylinayaan waa la boodayaan labadaas macnaa marka aayaddan ku jirto waadna arkaysaa dadka qaar weliba dee iimaanku uunan dhabka ahayn ama munaafiqiinta ah qur-aanku markay shubha iyo meel qur-aanka ku jirto dad ay shubha ay soo dhisdhiseen ay la imaanayaan waxaad arkaysaa dad markiiba la boodboodayo oo dhahayo qur-aankiina saanuu sheegayaa sidaanna waa jirtaa waxaan see laysu qabadsiinayaa ayay ku dhahayaan waxaa marka waxaa weeyaan marka ittakhadahaa husuwanta sidaasna waa loo macneeyey ayb ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo muhiinun wax daraabo oo ihaaneeyo ayb marka ulaa-ikada waxay u laabaneen marka ilaa macna alkulli wاljazaa-u min jinsi اlcamal maadaama uu diinta ihaanaystay isagana cadaab ihaanaystaa lagu salladaa marka muhiinunta munaasibkeeda saas min waraa'ihim ay min amaamihim hortooda waxaa ahaaday jahanamu jahanama ahaanayso qiyaamihii markii la geeyo hortooda jahanamaa la keena walaa yuqnii ma deeqaayo oo ma taraayo canhum iyaga xaggooda maa wixii kasabuu ay shaqaysteen oo adduunyadii dhexdeeda ay ku kasbadeen shay-an waxba u tari maayo walaa maa kiina waxba u tari maayo ittakhaduu ay kas ay samaysteen min duunilaahi alla sokadiisa owliyaa-a ay ka dhigteen ibnu jariir meeshan walaa ma ittakhaduu min duunillaahi owliyaa-a wuxuu leeyahay walaa aalihatuhumna waxba u tari mayso ilaahyaalkoodii allatii cabaduuhaa ay caabudeen min duunillaahi alla sokadiisa wa ru'asaa'uhum madaxdooduna waxba u tari maayaan alladiina madaxda oo ataacuuhum fi lkufri billaahi gaalnimada ay ku adeeceenna qiyaamaha markii la taga waxba u tari maayaan watakhaduuhum oo ay ka dhigteen nusaraaa kuwa u hiiliya fi dunyaa adduunyada dhexdeeda yacnii ilaahyadii ay caabudi jireenna qiyaamo waxba u tari maayaan kow nimankii madaxda ahaayo gaalnimada madaxda ugu noqdayna sidoo kale waxba u tari maayaan iyaguna waayo dadkan madaxda ay ka dhigteen oo ay kufriga ku raaceen marka adduunyada la joogo xoog bay bidaan waa xoog bidaan oo marka inay wax u taraan oo ay wax usoo hiiliyaan ayay marka ka barteen qiyaamaha markii la tago cadaabka alle ka celin maayaan marka ayb meeshaas marka macnahaas baa iyadana marka isagana ku jiro ayb walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badan haadaa hudaa haadaa kan oo qur-aanka ah hudan hanuun waaye waaladiina kuwa kafaruu kufriyey biaayaati biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa kuwa ku kufriyey lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabka oo min rijsin cadaab adag xaggiisa ka ahaaday kaas oo aliimun cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinaya marka rijsiga waa soo marnayoo isaga laftiisa waa un iska cadaab yacnii cadaab cadaab ka ahaaday baa u sugnaanaya ayb haadaa kani qur-aanka ah hudan hanuun weeyaan waladiina kuwii kafaruu kufriyey biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa ku kufriyey lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabka oo min rijsin cadaab adag xaggiisa ka ahaaday kaas oo aliimun mu'limun xanuujinayo allahu aladii sahara lakum lbaxra litajriya alfulku fiihi biamrih allahu alle alladii allihii weeyaan sahara sakhiray albaxra badda sakhiray litajriya muxuu badii u sakhirana litajriya inay dureerto ay socoto alfulku doomuhu inay socdaan fiihi fi lbaxri badda dhexdiisa inay doomuhu ku socdaan biamrihi alla amarkiisana ay ugu socdaan walitabtaguu iyo inaad gaartaan walitabtaguu inaad dalabtaan oo aada doontaan min fadlihi alla fadligiisa aada doonta xaggiisa aada ka doontaan walacalakum tashkuruuna walikay tashkuru llaha iyo saad alla ugu shukrisaan wasahara lakum wuxuu idiin sakhiray maa waxa fi samaawaati ciraryaalo dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ahaaday jamiican dhammaantood jami yaa alla wuu idiin sakhiray minhu xaggiisa xaal ay ka ahaadeen ina fii dalika kaaga la aayaatin baa ku sugan aayado waxdaaniyada alla tusayo liqowmin qolay ugu sugan tahay yatafakaruuna fakarayaan halkanna baddi baa naloo sheegayaa iyo sida uu rabbi noogu sakhiray allaahu alle aladii allihii weeyaan sahara lakum idiin sakhiray idinka albaxra badda litajriya say ugu socoto alfulku doonida fiihi badda dhexdeeda ay ugu socoto biamrihina ay ugu socoto wax kale maaha waa amarka alla unbis ayb waayo markabkan weyninka badan ee biyaha haddana dul sabeynaya waa mucjizo waayo shaygu markuu culus yahay waa inuu dego waay oo uu dhulka hoose gunta hoose uu tago uu dego haddana markabkan isagoo weynin badanoo baabuur iyo xamuul xambaarsan ayuu haddana aayar wuxuu u jiirayaa biyaha dhexdooda tartiib buu u soconayaa korkuuna uga soconayaa waa dul sabeynaya asalkuna wixii khafiif ah baa biyaha dul sabeeyo wixii culusna waa inay degaanay ahayd ilaahay baa marka u sakhiray biamrihi buu ku socdaa ayb oo dabayshaas iyo waxbaa marka ilaahay u sakhiray oo markaa yacni sidaa u yeelay walitabtaguu inaad dalabtaan min fadlihi ilaahay fadligiisa xaggiisa aad waaad doontaan oo baddi baa la idiin sakhiray maxaa la idinku sakhiray inaad wax ka raadsataan yacnii hilib la cunayo cusub malay ayaa laga helayaa jawharadaa lagala soo baxaa waxyaabahaas oo dhan walacalakum tashkuruuna walikay tashkuruu iyo saad u shukrisaan wasahara lakum wuxuu idiin sakhiray alle maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ku sugan iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ku sugan jamiican dhammaantood buu rabbi idiin sakhiray minhu xaal ay xaggiisa ka ahaadeen ina fii dalika kaagaa dhexdiisa la aayaatin baa ku sugan liqowmin yatafakaruun qolo fakarayso waa soo marnay aayaddan oo kale suuratu naxli ayb iyo suuratu faair ql lladiina aamanuu ykfiruu lladiina laa yarjuuna ayaama allahi liyajziya qowma bima kanuu yagsibuun qul waxaa tiraa nebiyow liladiina kuwii waxaa u tiraahdaa aamanuu rumeeyey yakfiruu ha iska dhaafeen liladiina kuwii ha u dhaafeen waxba yaynan u qabaninoo oo aynan markaa yacnii ka aargoosanin liladiina kuwii laa yarjuuna aan ka cabsanaynin ayaama allahi ilaahay maalmihiisa kuwa aan ka baqaynin maxaa sidaa loo amrayaana liyajziya si uu u abaalmariyo alla qowman qolo bimaa kii uu ku abaalmariyo kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay shaqaysanayeen aayaddanna marka de waa intaan jihaadka la farad yeelin marka waxay ahayd facfu wasfaxu iska cafiya iska dhaafa ayb akaru ahlilcilmi marka waxay leeyihin mufasiriintu aayaddan waa mansuuqo aayatu sayf baa lagu nasakhayo de markii dambe udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu iyo qaatilu ladiina laa yuminuuna billahi walyowmi alaakhiri iyo aayadahaas baa soo degay qaar kalena waxay leeyihiin min baabi naskhi ma ahne waa min baabi nas-i hadba xaaladda ay muslimiinta ku jiraan aayadda mid walbaa muxkamay u tahay waxaana ka mida culimada sidaa iyo dhahayaan shaykhu lislaam ibnu taymiya raximahullah kitaabkiisa asaarim lmasluulka ayb iyo culimo kale abubakr ibn lcarabi iyaan filayaa inuu ku jiray culimada xataa qul waxaa tiraa liladiina kuwii aamanuu rumeeyey yakfiruu ha dhaafeen yani yakfiruu marka jawaab bay waxay u tahay qulta ayb yakfiruu ha dhaafeen liladiina kuwii ha u dhaafeen oo yaynan la qaadqaadin oo aynan markaan la dagaalin waa intaan dagaalka la farad yeelin liladiina kuwii ha dhaafeen laa yarjuuna aan ka cabsanaynin ayaam allahi ficilkan marka yarjuuna ficilkaani haddii nafyi ou galo idaa waqaca fi lnafyi wاljaxdi bimacnaa yakhaafuuna isku bedelaan marka macnuhu waxaa weye liladiina laa yarjuuna ay laa yakhaafuuna ayaam allahi kuwa aan ilaahay maalmihiisa ka baqaynin ayb haddii sidiisa lagu wadana dhib ma lahanoo yacnii laa yarjuuna aan rajaynaynin ayaam allahi nicamka alle iyo aan qadarinaynin oo aan markaa rajaynaynin liyajziya si uu u abaal mariyo ayaa sidaa yacni mu'miniinta loo amray qowman qolo qoladan waa aya marka laba tafsiir baa ku jirto mu'miniintii waayaba hadday amarkan qaataan ilaahay waa abaal marin doonaa oo wixii ay kasbadeen oo amarka alloy qaateen baa loogu lagu abaalmarinayaa tafsiir kalena qowmanta waa gaaladii laftooda ha la yska daayo allaaba abaal marin doonay ka dhigantahan labadaa tafsiir baa ku jirta liyajziya si uu u abaalmariyo qowman qolo bimaa kii uu ku abaalmariyo kaanuu ay ahayn yagsibuuna inay shaqaysanayeen man camila saalixan falinafsih man qofkii camila sameeyey saalixan camal hagaagsan oo suuban qofkii sameeyo falinafsihi nafsadiisa unbuu camila ou u camal falay dalika kaagaas camalkaa wanaagsan naftiisa unbuu u sameeyey waman qofkii asaa-a xumaan falo oo marka xumi la imaado oo xumaan falo naftiisa xumeeyo fa calayhaa fa calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda ayuu janaa uu dhibaato u geystay ama fa wabaaluhu xumaantaa yacni baaskeeda calayhaa ay calaa nafsihi nafsadiisa korkeeday ahaatay uma markaa dabadeed ilaa rabbikum rabbigiin intikaabaa turjacuuna la idiin celinayaa walaqad aataynaa banii israa'iila alkitaaba walxukma walnubuwa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe aataynaa waxaanu siinay bani israa'iila reer bani israa'iil alkitaaba kitaabkii ayaan siinay walxukma iyo xukunkii ayaan siinay xikmadii nebinimadii wnubuwata iyo nebinimadii warasaqnaahum waanu arsuqnay min alqayibaati waxyaabaha xalaasha ee wanaagsan baanu ku arsuqnay aan xaggooda ka arsuqnay wafadalnaahum waan dheeraad siinay iyaga cala alcaalamiina caalamiinta ayaan ka dheeraad siinay ay caalami zamaanihim zamankooda caalamkii jiray baan ka dheeraad siinay wa aataynaahum waxaanu siinay oon ula nimid bayinaatin xujooyin cadcad ayaan siinay kuwaas oo min almri bayinaadka oo min almri amarka ka ahaaday xaggiisa ayb yani min almri macnuu wuxuu ka dhigan yahay marka min almri aladii amarnaa bihi ayb amarkii aan amarnay rusushii iyaga ka horreysay ayb marka min alamri amarkii ka dhig haddaad doontana waxyigiiba ka dhig fama khtalafuu maynan iskhilaafin ilaa min bacdi maa markii ka gadaale jaa-ahum ugu yimid un maahane alcilmu cilmiga markuu ugu yimid ka gadaale unbay iskhilaafeen bagyan maxay isku khilaafeenna gardarro darteed gardarrada oo beynahum dhexdooda ahaatay gardaradaasna ibnu jariir wuxuu ku fasiray dalaban liriyaasaati madaxtinimo jacayl wa tarkan minhum libayaan illaahi tabaaraka wa tacaala iyo inay ka tageen wixii alla caddeeyey inay caddeeyaanna waa ka tageen ayb dalaban liriyaasa ina rabbaka rabbigaa yaqdii waa xukumayaa beynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fii maa kii ayuu xukumayaa kaanuu ay ahaayeen yakhtalifuuna fiihi inay isku khilaafayeen dhexdiisa aayadan oo kale marka waa soo marnay fi suurati yunus ayaan kusoo marnay iyo meelo kale uma jacalnaaka uma markaa dabadeed jacalnaaka waanu ku yeelnay adiga calaa shariicatin shareeco korkeed ayaanu ku yeelnay shareecada oo min almri amarka ka mid ah aan rusushii adiga kaa horeysay amarnay fatabichaa raac walaa tatabichaa raacin ahwaaa aladiina kuwii ahwaa'dooda waxa ay nafahoodu rabto laa yaclamuuna aan waxba garanaynin haddii aad raacda marka maxaa kugu dhacayana inahum iyagu lan yuqnuu ma deeqayaan canka adiga xaggaaga kaaga tari maayaan min allaahi alla xaggiisa shay-an waxba kaaga tari maayaan waina aldaalimiina kuwa dulmiga falana bacduhum qaarkood wliyaau bacdin qaarka kale garabkooda waay wallaahu allana waliyu lmuttaqiina kuwa alla ka cabsaday weligoodii waay markii reer bani israa'iil lasoo tilmaamay ilaahay inuu kitaab iyo xugun iyo nebinimo iyo risqi wanaagsan siiyey fadilay oo waxii ku fadilay oo uu markaa ambiyo badan kasoo dhex saaray haddana uu xujooyin cadcad alla uu siiyey waxyigii iyo cilmigii markay yeesheen oo la islahaa markaan ha fiicnaadeen ayay xagga kale ka wareegeenoo ikhtilaaf bay la imaadeen khilaafkaasna waxaa uun aasaas u ahaa baqiyan baynahum gardarro dhexdooda ka yacni ahaatay marka xujadii markay ku oogantay bay gardarrada la imaadeen waa qofkuna marka uu jaahil yahay sida loogu cudur daaro waa la garan karaa laakiin marka uu aqoon intuu yeesho cilmi uu galo xujadii ilaahay ku ooganto qofkaasi de cudurdaar ma laha mana yeelanayo cudurdaar nimankani marka waxaa laleeyahay markii ilaahay xujajkiisii ay barteen oo xujadii ku oogantay korkooda ayay khilaaf asalkiisu uu ku salaysan yahay dana adduunyo iyagu inay madax diimeed uun ahaadaan oo ay ri'aasada diiniga iyagu ay kala qaataan ayay marka isu naceen isku radiyeen iskaga hor imaadeen de ummaddaanna de nebigu wuxuu yihi ogow latatabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra dabbin tabictumuuhu dadka muslimiinta laftooda waa haysataa arrintan oo kale oo dadkii weliba marka yacni aqoonta lahaa ama wax aqrin karay ama wax fahmayey ayaad dareemaysaa wax badan oo ka mid ah cudurkan inuu ku jiro oo baqyan baynahum taas ri'aasad diineed oo markaa loo kala ordaayo oo markaas sababayso in marka qofku uu qofka kale waxba uunan u ogolaanin xaq ah xaqiisa iyo baatilkiisana uu isla wada tuuro ayb iyadana marka waa un baqyan baynahum taa waxyaabihii ahlu kitaabka looga dayday bayna ka mid tahay marka alla wuxuu ugu goodiyey ina rabbaka rabbigaa yaqdii baynahum dhexdoodu xukumayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fii maa kii kaanuu ay ahaayeen yakhtalifuuna fiihi inay isku khilaafayeen intaa markii iyaga laga soo sheegay nebigaa lala dardaarmayaa marka innagana dardaaran bay noo tahay uma markaa dabadeed jacalnaaka waxaanu ku yeelnay adiga calaa shariicatin shariica waxaa la yidhaha calaa dariiqatin wa sunnatin wa minhaajin jid dushiisaan ku yeelnay walidaalika jidka maxaa lagu magacaabaa shaarica la yidhaha soo maha shariica jidkii shaaric ayaa la leeyahay marka yacni waddo aad qaaddo ood hanuunka ku gaarto ayaa nebi maxamedow ku yeelnay korkeeda ayb shareecada oo min alamri amarka ka mid ah wixii ambiyadii hore la amray ka mid ah fattabic raachaa shareecadaas raac walaa tatabichaa raacin ahwaaa aladiina kuwii hawadooda laa yaclamuuna aan waxba ogeyn marnaba kuwa ha raacin shayna waa lays amray shayna waa layska reebay aayaddan aayad weyn waaye shayga lays amray waxa uu yahay shareecadaas alle in la raaco xaggii xagga aan looga bixin shayga layska reebayna waxay tahay dad aan waxba ogeyn habdhaqankooda iyo siday ayagu jecel yihiin inaan layska raacin kuwa aan wax ogeyn yaa waayo marka ahwaa'duna maxay tahay kuwa aan wax ogeyn waa qof kastoo rabbi ku kufriyey qof kastoo rabbi caasiyey waa qof aan waxba ogeyn waayo hadduu wax og yahay oo cilmi dhab ah ou hayo rabbi maunan caasiyeenoo cadamada rabbibu arki ayaa ayaa hortiisa ka muuqan lahay aayaddii suuratu nisaana waan soo marnay oo inama atawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna asuu'a bijahaalatin xumaanta markay samaynayaan cadamadii rabbi baa qalbigooda sidii laga rabay aan ku ahayn marka ama mid macsi ku jira ha noqdo ama mid gaal ah ha noqdo waxa ay naftoodu jeceshahay waa ahwaa'da la sheegaya aladiina laa yaclamuuna kuwaas ahwaa-duna waa maxay diin kasta oo laga diin dhigto oo islaamka aan ahayn waa ahwaa suuratu lbaqaraan iyadana kusoo marnay walan tardaa canka alyahuudu walanasaaraa xataa tattabica millatahum qul ina huda allahi huwa alhudaa walain ittabacta ahwaa'ahum markii hore diintoodii baa la yidhi markii dambena ahwaadoodii baa la yidhi waayo waxay diin ka dhiganayaan waa waxay naftoodu jeceshahay ee wixii ilaahay soo dejiyey way ka bayreen iyagu ummaddan marka maxaa lagula dardaarmayaa inaynan marnaba gaalada ku dayanin oo iyaga iyo dadkii ilaahay ku kufriyey inaynan isu ekaanin quluubtooda inaynan isku ekaanin korkooda inuunan isu ekaanin qaabka ay yacnii u iyaga intay yacnii habdhaqankooda ha noqoto yacnii cibaadaadka ay la imaanayaan caadaadka ha noqoto waxaasoo dhan marka waa in lagu faaruqaa dadka gaalada ah laakiin haddaad tiraani qalbigaygu waa fiicanya wax walbana waa qalbiga daahirkaygana gaaladaasuu shabahaya u ekaanayaa ee dadka ahwaa'dooda ha raacin lagu yiri baad raacday aayadana marka macno weyn buu ka bixiyey sheikhulislaam kitaabkiisa iqtidaau siraati lmustaqiim mukhaalafata asxaabi ljaxiim ayb waana macnaha iya ihdina siraat almustaqiim siraat aladiina ancamta calayhim gayri lmaqduubi calayhim wala daaliin marka siraat ullahi almustaqiim shareecadan waxay koobsanaysaa caqaa'id iyo cibaadaad iyo akhlaaq iyo waxay koobsanaysaa caadaad intaba caqaa-id cibaadaad akhlaaq iyo caadaad intaasba qofku waa inuu kaga fogaadaa umamka alla u carooday subxaanahu wa tacaala haddii adduunyada intaad joogta lagaa celi waayo ummadaha ilaahay u carooday ood ayaga iskaga isku isu ekaysiisana de berri dadka markaa yacnii ayagu asxaabuuljaxiim ay noqonayaan bani aadamku wuxuu halkan ku sameeyo ayaa qiyaamuhu markaa yacnii uu guranaya marka inta qofku uu nool yahay si qiyaamaha aanan u raacin qolooyinkaas waa inaan adduunyada uga duwanaano oon caqiidada uga duwanaano oon uga duwanaano waxyaabahaas oo dhan innahum iyagu lan yuqnuu ma deeqayaan canka adiga xaggaaga min allaahi ilaahay xaggiisa ay min cadaabillaahi shay-an waxba kaga kaaga deeqi maayaan oo wax ay kaaga tarayaan ma leh wa ina aldaalimiina kuwa dulmiga falayna bacduhum qaarkood wliyaau bacdin qaarka kale owliyadooda garabkoodii waay garab iyo gacal ayay daalimiintu isku yihiin gaaladaana loo jeedaa hadda macnaha aldaalimiina ay lmushrikiin wallaahu alle waliyulmuttaqiina kuwa isaga ka cabsaday midka weliga u ah waayo garabka u ah oo yacni iyaga ayuu u kaalmaynayaa waay marka garabkooda uu taagan yahi alimaamu tabari wuxuu yidhi wallaahu yalii man itaqaahu ilaahay wuxuu maamulayaa ou garab siinayaa ee ciddii ka cabsatay maxaa looga cabsadaa alle biadaa'i faraa'idihi waajibaadka gudashadiisa waijtinaabi macaasiihi macaasida macaasidiisa ka dheeraashadeeda ayb muxuu marka ugu garab ku siinayaa bikifaayatihi waa inuu ku filan yahay wa difaaci man araada bisu-in qofkii xumaan la doonana inuu ka difaaco mar haddii wallah waliyulmuttaqiin la yidhi muslimiinta marka zamankan aan joogno waxyaabaha imtixaanaadka haysteed arkaysaan ee min tasalludi alacdaa'i cadowga oo ku tasalluday ah taqwadii allan laga soo bixin siday ahayd looga soo bixin waayo ilaahay ballanqaadkiisu marna ka bixi maayo wallaahu waliyu lmuttaqiin haddaad taqwo ku sifaysan tahay rabbi cadowgaaga waa kaaga hiilinaya waana kuu gargaarayaa sida uu mus yani ibnu jariir uu aayaddaba ku macnaynaya macnaheeduna u yahay haadaa basaa'iru linnaasi haadaa kan ee kitaabka ah basaa'iru weeyaan aragtiyaalo waay linnaasi dadka ayuu u ahaaday waxay wax ku arkaan haadaakani basaa'iru arkitaan yani waa waxyaaba yani basaa-ir iyo yacni aragyaalo ayuu linnaasi dadka u yahayo xaqi iyo baatilkiibuu kala tusaa wahudan hanuun waaye waraxmatun naxariis weeyaan liqowmin qolo ayuu u yahay qolada oo yuuqinuuna wax yaqiininayaan ayb basaa'iru linnaas marka macaalimu linnaas dadkaa wax ku ogaada xuduudda iyo axkaamta iyo ayay ku arkaan isagaa wax lagu arkaa markaaba aragtidii baaba laga dhigay marka am xasiba aladiina ijtaraxu sayi-aati an najcalahum kaladiina aamanuu wacamiluu saalixaat am bal ee amta munqatica waaye bal ayaa lasoo qadaraya hamza am bal e axasiba miyuu maleeyey aladiina kuwii miyay maleeyeen ijtaraxuu kasbaday alsayi-aati xumaanyaalka kuwa kasbaday ma waxay maleeyeen an najcalahum inaan ka dhigayno sawaan inaan an najcalahum iyaga inaan ka yeelayno sawa yacnii kaladiina xaal ay la mid yihiin aamanuu rumeeyey wacamilu saalixaati acmaasha wan wanaagsan la yimaadeen sawaa-an inaan ka dhigayno iyaga iyo kuwaa miyay maleeyeen maxyaahum noloshooda inay isku mid tahay iyo wamamaatuhum geeridooda sawaa-an marka haddii qiraa'atu nasbi la aqriyo jacalada mafcuulkeedii labaad waay maxyaahum iyo wamamaatuhumna sawaa-an taa ku camal falaysa lafteeda marka sawaa-un maxyaahum wamamaatuhum tastawii maxyaahum iyo wamamaatuhum yacnii inay sinaanayso noloshooda iyo geeridoodii miyaad male miyay maleeyeen taasay ka dhigan tahay haddii sawaa-un la aqriyo waana qiraa'atu ljumhuure iyadu mubtado waaye sawaa-un waxaa jin ah waaye maxyaahum noloshooda iyo mamaatuhum geeridooda am xasiba am bal ee ah xasiba aladiina kuwii miyay maleeyeen ijtaraxuu kasbaday assayi-aati xumaanyaalka kuwii shaqeeyey ma waxay u maleeyeen an najcalahum iyaga inaan ka dhigayno sawaa-an inaan ka dhiga iyaga iyo iyo mu'miniinta sawaa-an inaan ka yeelayna miyay u maleeyeen kaladiina kuwii iyagoo la mid ah aamanuu rumeeyey wa camiluu saalixaati acmaasha wan wanaagsanna la yimaadeen maxyaahum ayaa eg noloshooda iyo wamamaatuhum iyo geeridooda markaa ay eg tahay noloshooda iyo geeridee geeridooda ay eg tahay sidaa miyay u maleeyeen oo macnuhu waxaa weeyaan gaalkuna noloshiisu waa gaalnimo marku dhintana gaal unbuu ahaanaya ka bacdi lasoo bixiy mu'minkuna iimaan uu ku nool yahay adduunyada marku joogo noloshiisu waa saas qiyaamaha marku tagana isagoo mu'mina lasoo bixinaya marka mu'minkuna noloshiisa iyo geeridiisu waa isku mid gaalkana noloshiisa iyo geeridiisa isku mida waay ayb marka kuwa xumaanta kasbaday ma waxay u malaynayaan an najcalahum inaan ka dhigayno kaladiina aamanuu wacamiluu saalixaati xaal ay la too yihiin kuwii iimaanka iyo camalka saalixa laga helay sawaa-an inaan ka dhigayno iyagay muuminiinta miyay maleeyeen maxyaahum noloshooda aan ka dhigayno kuwa eg iyo wamamaatuhum geeridooda kuwa eg haddaan sawaa-un aan dhahnana waxay noqonaysaa sawaa-un waxaa jin ahba maxyaahum noloshooda iyo mamaatuhum geeridooda isku mid ah oo gaalkii iyo marka gaalnimo uu noloshiisu tahay dhimashadiisuna gaalnimo u waay oo gaalku markuu dhinto kadib mu'min ma noqonayo saa-a waxaa xumaaday maa yaxkumuuna waxay xukumayaan baa xumaaday wa khalaqa allaahu alla wuxuu abuuray asamaawaati ciraryaalo iyo walarda dhulkii buu abuuray bilxaqi lilxaqi buu u abuuray xaqnimo walitujzaa iyo in la abaalmariyo kullu nafsin naf dhammaanteed bimaa kasabad waxay shaqaysatay lagu abaalmariyo wahum iyaga oo laa yudlamuuna aan la dulminaynin ama wahum iyagu laa yudlamuuna la dulmin maayo afa ra-ayta bal ii sheeg man axadkii ittakhada ka dhigtay ilaahahu macbuudkiisa hawaahu waxaa naftiisa jeceshahay ka yeeshay waadalla uu dhumiyey wa adallahu llaahu alla uu dhumiyey calaa cilmin xaal uu yahay alla mid og midkaa inuu dalaalka iyo baadida astaahilo wa khatama uu daboolay calaa samcihi maqalkiisa iyo wa qalbihi qalbigiisa uu daboolay uu ku garan lahaa wa jacala uu yeelay calaa basarihi araggiisana korkiisa uu yeelay kishaawatan dabool dabool uu yeelay kaas iyo midka toosnaanta ku socda isku mid miya marna isku mid ma noqonaya ayb faman kumaa yahdiihi yahdiihi hanuuninaya kaasi min bacdi illaahi ilaahay qeyrkiisa ilaahay ka gadaale yaa hanuuninaya kaasi afalaa tadakaruuna miyaydnan waansanaynin afaraayayta bal ii sheeg man qofkii ittakhada ka dhigtay ilaahahu macbuudkiisa hawaahu waxay naftiisa jeceshahay ka yeeshay wa adallahu llaahu allana uu dhumiyey calaa cilmin cilmi korkii xaal uu yahay alle isagoo og macnaha inuu baadida istaahilo ama calaa cilmin maca cilmin xaal uu yahay cilmi maciisa midkaas la baadiyeynayo isagoo cilmi leh weli wuxuu wa khatama uu daboolay alle calaa samcihi maqalkiisa iyo wa qalbihi iyo qalbigiisa wa jacala wuxuu yeelay calaa basarihi araggiisa korkiisana kishaawatan dabool xoog faman kumaa yahdiihi hanuuninaya kaasi min bacd illaahi alla yacni gadaashiisa alla kadib yaa hanuuninaya kaas afalaa tadakaruuna miyaydnan waansamaynin wa qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii gaalada ahaa maahiya noloshu ma aha damiirkan hiya noloshu u laabanaa siyaaqana laga garanaa maa hiya noloshu maaha ilaa xayaatunaa nolosheenna un weeyaan addunyaa dhow nolol waa midaan adduunyada bis amaa markii la dhinto kadibaa nolol kala jirtaa maya ayay yidhaahdeen namuutu waan dhimanaynaa annaga aabbayaalka ah wanaxyaa waan noolaanaynaayo ilmaheennii baa nolosha baaqi ku noqonayo wamaa yuhlikunaa na halaagi maayo ila dahru waqtiga iyo cumriga unbaa na halaagaya zamanka wamaa lahum uma sugnaanin iyaga bidalika kaagaasi min cilmin wax cilmiya uguma sugnaanin inhum maahum iyagu maaha ilaa yadunuuna inay malaynayaan maaha wax kale maaha marka bacigii bay mushrikiin alcarab inkiri jireen waxaana ka mid ahaa iyaga qolooyin aaminsan zamanku inuu wax dilo oo waxa wax dilayaa zamanku un uu yahay waana sidaa waxaa kaloo aaminsanaa falaasifada falaasifadii hore iyaguna saasoo kaley qabeen iyo dadka waxa la midka duhriyiin ayaana la dhihi jiray ama dahriyiin wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa hiya noloshu ma aha nolol dhanba ma aha ilaa xayaatunaa nolosheena addunyaa dhow un maahane wax kale ma aha namuutu waan dhimanaynaa wanaxyaa waan noolaanaynaa macnaheedu waxaa waaye yani yamuutu bacdunaa qaarkeen baa dhimanaya aabbayaalka iyo awowayaalka wayaxyaa bacdunaa ilmihiina waa dhalanayaanoo haddana adduunyadii bay ku noolaanayaan ee iyagu kama wadaan namuutu intaan dhimanaa nala soo nooleynaa macnuhu ma aha waaba diidan yihiin middaas soo maaha namuutu annaga aabbayaalka ah dhimashadeenna waaba dhowdahay waa dhimanaynaa haddaan dhimanno ilmihii baa joogay ayay leeyihin wamaa yuhlikunaa na halaagi maayo ila dahru zamanka unbaa na halaagaya wamaa lahum uma sugnaanin bidalika kaagaasi min cilmin wax cilmi ah uguma sugnaanin in hum maa hum iyagu maaha ilaa yadunuuna inay malaynayaan maana wax kale ma aha hadde dahriga iyo zamankana allah gedgediyo oo maamulo waidaa tutlaa calayhim waidaa haddii tutlaa la aqriyo calayhim iyaga korkooda aayaatuna aayaadkeenna lagu aqriyo maa kaana xujatahum xujadooda ma aynan ahayn ilaa an qaaluu inay dhahaan ma ahane iituu biaaba'inaa aabbayaalkeen la kaalaya in kuntum hadaatiin saadiqiina kuwa run sheegaya xujada ay hayaan iyo shubhada ay markaa yacnii ku dhex jiraan maxay noqonaysaan oo bacdiga ay ku inkirayaan aabbayaalkii waa hore dhintay bal soo celiya waa kuwaana keena xujaa laga cabiray ayaga ay la tahay inay waxaasi xujo tahay laakiin waa iska shubho xaqiiqatan waayahay waidaa haddii tutlaa la aqriyo calayhim iyaga korkooda haddii la aqrinayo aayaatunaa aayaadkeenna bayinaatin xaal ay tahay aayadahaasi kuwa cadcad iyagoo cadcad maa kaana xujatahum xujadoodu ma aynan ahayn ilaa an qaaluu ilaa qowluhum qowluhumtaas baa marka kaanada ismigeeda ah maa kaana qowluhum yani maa kaana ma uunan ahaanin xujatahum xujadooda ilaa an qaaluu ilaa qowluhum qowlkooda un maahane iituu biaabaa-ina aabbayaalkeen la kaalaya in kuntum hadaatihin saadiqiina kuwa run u sheegaya qul waxaa tiri allaahu allah yuxyiikum idinka idin noolaynayo uma yumiitukum dabadeed idin dilayo uma yajmacukum waa idin ururinayaa alla ilaa yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamaha xaggeedu idinsoo ururinayaa laa rayba wax shaki ah fiihi dhexdiisa ma ahaanin maalinka qiyaamo walaakina akthara annaasi dadka badankoodse laa yaclamuuna ma garanayaan walilaahi alla unba u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigeeda waalardi dhulka mulkigiisa wa yowma maalin taquumu saacatu saacadda ay qumayso oy kacayso yowma idin maalinkaa yakhsaru waxaa khasaarayo almubdiluuna kuwa markaa yacnii mubdiliinta ahe xaqi ka tegay ee gaalada ah maalinkaa marka way khasaareen oo bachiga inkirayo yacni alkaafiriin abaadiil asxaabu abaadiil waayo ileene wa taraa waad arkaysaa kulla ummatin ummad kasta waad arkaysaa maalinkaasi jaahiyatan xaal ay tahay midii aruman oo jilbaha kada loobsan oo jilbihii dhulka ku hayso waxaa la yihahdaa qofku marku qado iyo xugun uu sugaayo jilbihii baa dhulka u yaallo indhihii buu marka wuxuu ku fiirinayaa qaaligii xukumayey xugun buu sugaa amase waaba dullaysan yihiinba in laga wadana waa suurgal wa taraa waad arkaysaa kulla ummatin ummad kastaad arkaysaa jaahiyatan xaal ay tahay midii yacni aruman oo jilba jabsan oo kadaloobs yacni jilba jabsi u fadhiso kullu ummatin ummad dhammaanteed tudcaa waa loo yeerayaa ilaa kitaabihaa ilaa kitaabi acmaalihaa acmaashoodii warqadii lagu qoray oo ay ku qornayd ayaa loogu yeeraya ayaa loogu yeerayaa yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa marka alyawma maanta tujsowna waa la idin abaal marinayaa maa wixii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna inaad samaynayseen baayaa la idin abaal marinayaa haadaa kan ayaa la leeyahay kitaabunaa kitaabkeennii weeyaan kitaabkana waa kitaaba acmaalihim baa laga kii aan idinka qornay yandiqu xaal ou hadlayo ou dhawaaqayo u caddaynayo u markhaati ku yahay calaykum idinka korkiina bilxaqi isagoo xaq ku dheehan weliba oo run ah innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn nastansikhu inaan qorayno maa wixii kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynayseen wixii aada samayn jirteen waxaan amarnay inaa in la qoro nastansikhu hadda ilaahay isaga ma qoraye malaa-igtii buu amray ficilkii marka isagaa loo tiiriyey laakiin myacni amar ahaan waayo innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn nastansikhu inaan qorayno maa oo aan sidaa amrayno malaa-igta inay qoraan maa wixii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna inaad samaynayseen fa ama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wa camiluu saalixaati acmaasha susuuban la yimid fayudkhiluuhum rabbuhum rabbigood waa gelinayaa fii raxmatihi jannadiisa dhexdeeduu gelinayaa dalika kaagaasi huwa isagu alfawzu liibaan waaye almubiinu ee cad wa ama aladiina kuwiisa kafaruu kufriyey fayuqaalu lahum waxaa lagu oranayaa afalam takun miyaynan ahayn aayaatii aayaadkayga tutlaa in la akhrinayo calaykum idinka korkiina fastakbartum aada san taagteen wa kuntum waxaad ahaateen qowman qolo ayaad ahaydeen mujrimiina mushrikiin oo dambaabay waidaa haddii qiila la yiraahdo ina wacdallaahi alla yaboohiisa xaqun waa dhab qiyaamihii wasaacatu saacaduna laa rayba wax shaki fiihaa dhexdeeda ma ahaanin qultum waxaa leedihiin ood dhahayseen maa nadrii ma ogin maa maxay bay asaacatu saacadda tahay maa nadrii ma ogin ma saacatu maa maxaybaa asaacatu saacaddu ay tahay sidaabaa marka aada dhahayseen waxa ay saacaddu tahay ma ogin qultum waxaad lahaydeen maa nadrii ma ogin annaga ma saacatu saacadda waxa ay tahay saacaddii ma yani waxa ay tahay maa ma ogin in nadunnu maa nadunnu ma malaynayno innaga ilaa dannan mala un baan iska mala malaynaynaa waa mala malaynaynaa wamaa naxnu innaga manihim bimustayqiniina kuwa yaqiininayo ana saacata aatiyatun saacaddii inay imaanayso taa marka kuwa yaqiininaya manihin sidaa ayaad markaa yani aa lahaydeen ayb marka maa nadri ma saacatu saacad waxay tahay maba naqaano maxaa saacad la yidhaahdaa haddana in nadunnu ilaa dannan waa un iska mala malaynayna saasay dhahay maa nacla waxaana macnuhu uu yahay ma ogin saacaddu ilaa xadsan wa tawahuman cilmiga aan u leenahay waa un wax iska malamala wabadaa lahum waxaa u muuqday iyaga sayi-aatu maa shay xumaanyaalkiisa usoo muuqatay camiluu ay faleen oy sameeyeen waxaaqa waxaa hareereeyay bihim iyaga maa wixii kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna bihi inay ku jeesjeesayaan waqiila waxaa la yidhi alyawma maanta nansaakum waan idinka tegaynaa kamaa sidii nasiitum aada uga tagteen liqaa'a yowmikum maalinkiinan la kulankiisa sidaad u ilowdeenood uga tagteen sidaasi la eg baan markaa sidaasoo kale yaan annaguna idinka tegaynaa maanta waqiila waxaa lagu yidhi alyowma maanta nansaakum waanu idinka tegaynaa nisyaanka asalkiisu waa tarki iyo ka tegitaan kamaa sidii nasiitum aada uga tagteen liqaa'a yowmikum maalinkiinan la kulankiisa haadaa oo kan ah wa ma-waakum meeshaad u dunmaysaan ood u hoyanaysaana an naaru naar waayo wamaa lakum idinma sugnaanin idinku min naasiriina kuwa idin heelinayo dalikum kiinaasi waaqicun calaykum korkiina mid ku dhacaya waayo waa idinku dhacayaa cadaabkaas biannakum bisababi annakum idinku wuxuu idinkugu dhacayaa cadaabka idinku ittakhadtum inaad ka dhigateen aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisaaad ka yeelateen husuwan jees jees waqaradkum waxaa idinkadisay alxayaatu noloshii addunyaa dhoweyd falyowma maanta laa yukhrajuuna laga bixin maayo minhaa min annaari naarti xaggeeda laga bixin maayo walaa hum mana ahan iyagu yustactabuuna noqosho kuwa laga dalbayana ma aha oo inay noqdaan laga dalbi maayo oo hadday dhahaan celiya ma laga yeelaayo waay macnaha waana soo marnay fii suurati fusilat ayaan tan oo kale kusoo marnay ayb wain yastactibuu famaa hum min almuctabiin falilaahi alla unbuu u sugnaaday alxamdu ammaan dhammaanteed rabbi اsamaawaati samaawaat rabbigii wa rabbi اlardi dhulka rabbigiis rabbi اlcaalamiina caalamiinta rabbigood ayaa ammaan oo dhan ay u sugnaatay walahu walilaahi alla unbuu u sugnaaday alkibriyaau weynaanta fi samaawaati samaawaat dhexdeed ugu sugnaatay waalardi dhulka dhexdiisa isaga unbaa weynaantu ay u sugnaatay walidalika xadiidu lqudsigii wuxuu ahaa weynaanta ee wuxuu yihi alkibriyaau isaari waalcadamatu ridaa'i faman naazacanii fiihima alqaytuhu fi nnaar kibriyaagu waa hoosguntigayga cadamaduna waa go-ayga qofkii igu qabsado naartan ku tuuraya macnuhuna wuxuu ka dhigan yahay da dabcan adiga labadaada marood haddii lagugu qabsado waa wixii adiga khaaska ku ahayoo lagugu haysto wa marka kibriyaa iyo cadamo alla wuxuu leey anay gaar iyo tahay qof inuu igu qabsado ma ka yeelayi oo uu markaas tilmaantaa uu ila yeesho ka yeeli maayo saasay ka dhigantaha wa huwa alle alcasiizu weeyaan alla addoommadiisa ka qaalib oo ka adag alxakiimu ee falsan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih